barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
dhowr wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin arbaca waana sagaaliyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona sahre ciidla nuuriya anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida gabdho magaalada laascaanood ka hirgeliyey iskuul wax lagu baro hablaha ka soo barakacay xaaladaha abaaraha magacaygu waa walan wenimo cabdisamed meeshan waxaan ugu dhignaa dad dumar ah oo iskugu jira ciyaal iyo dad waaweyn dadkaasoo dad danyara aan waxbarashada awoodi karin
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan gabdhaha bartay kalkaaliyanimada ama kalkaalisanimada ee ka shaqeeya cusbitaalka guud ee magaalada boorama warbixin ku saabsan heesahaannu idiin haynana waxaa ka mida
aayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidib aqaliyo aasaaska qoyse
dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duurnimo hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xildhibaano xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee waddanka maraykanka ka tirsan ayaa isku hirdiyaya aqalka capital hilka ee xarunta oo ah baarlamaanka waddanka maraykanka iyagoo raadinaya inay heshiis gaadhaan xilli uu madaxweyne donald trump uu muuqdo inuu dib uga baxay hanjabaadiisii uu ku hanjabay wakhti dambe oo toddobaadkana taasoo ahayd in howlaha dowladdu ay barahaan istaagi doonaan kadib markii uu yidhi madaxweyne trump inuu ku faraxsan yahay ama uu sheegay inay qayb ahaan ay istaagaan howlahaasi dowladdu sababo la xidhiidha dhismaha derbiga in ka badan sideed kun oo aan idhaahdo in ka badan siddeed boqoloo kun oo shaqaalaha dowladda maraykanka ayaa shaqayn doona iyadoo aan wax lacaga la siinayn taasi oo ah arrin imanaysa wakhti toddobaad unuu ka dhima yahay ciidda krismaska madaxweyne donald trump ayaa raba lacag gaadhaysa shan bilyan oo dollar si loogu dhiso derbiga u dhexeeya maraykanka iyo mexico hase yeeshee hogaanka xisbiyada dimuqraadiga amaan idhaahda xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka sare iyo weliba kan hoose maraykanka ayaa iyagoo arrintaasi diidan
ururka taalibaan ayaa sheegay in wadahadallada tooska ah ay la yeelanayaan maraykanka iyagoo sheegay in wararka tibaaxaya qodobada lagaga wada hadlaya inay ka mid yihiin ka saaritaanka ciidamada shisheeye dalka afghanistan ay yihiin kuwa aan saliyo raatoona lahayn shir wadaxaajood oo muddo saddex maalmood qaadanaya oo ay marti gelinayso dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa arbacadan maanta diiradda lagu saarayaa sidii xal looga gaari lahaa dagaalka muddada toddobiiyo tobanka sannadooda ka socday waddanka afghanistan salmay khalizad oo ah ergeyga gaarka ah ee afghanistan wadaxaajooodyadeeda amaba xalinteeda u qaabilsan ayaa hogaaminaya qaybta ka socota dalka maraykanka sidoo kale waxaa kasoo qaybgelaya kulankaasi saraakiil ka socota bakistan sacuudi arabiya iyo dowladda isu taga imaaraadka carabta ee martigelinaysa
door waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba dabcan warbixinno ku saabsan laascaanood iyo boorama si aanu idaacadda qaybta horeba idinku sheegna waa inoo soo socdaaye hase yeeshee marka hore haddaynu ku horeyno magaalada baydhabo waxaa ka socota doorashada madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed iyadoo xildhibaanadu ay hadda u codaynayaan ciddii noqon lahayd madaxweynaha maamulkaasi haddaba wariyahayaga magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa hadda khadka si toos ugu jira bal catoosh haddaadi maqlaysa ugu horreynba waxaad warbixin naga siisaa ma ad nooga warantaa doorashadu sidaa u socoto iyo hadda halkay marayso
aad baad umahadsan tahay doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka socota hoolka madaxtooyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa shan musharaxa ayaa ku tartamaysay doorashada waxaa haatan wareega ugu horeeya ee doorashada ku guulaystay cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo haatan ku guulaystay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya
waa gartay markaa doorashada way soo gabagabowday oo natiijadii baa la sheegay miyaa mise wareegii horaa lagu kala hadhay
daqiiqad ka hor ayay doorashadu soo gabagabowday marka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ku guulaystay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa bilaabanaya khudbooyinkii ay jeedinayaan qaar kamid a dadkii musharaxiinta ahaa oo u hambalyeynaya cabdicasiis laftagareen iyo sidoo kale musharaxii guulaystay khudbooyinkai ay jeedin lahaayeen ayaa bilaabanaya iyadoo taageerayaashii cabdicasiisna ay isku hambalyeynayaan waan gartay yaa la tartamay se codadka uu helay natiijada ma la sheegay
waxa uu helay cabdicasiis inta badan boqol cod ayuu helay waxaana wareega koowaad laga rabay qofka soo baxaya ama wareega koowaad ku guuleysanayo inuu helo sagaashan iyo toddoba cod marka inta badan boqol cod ayuu helay cabdicasiis sidaasi ayuuna xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ugu guuleystay waan gartay markaynu eegno tirada guud ee codeynaysay ee u codeynaysay ee xubnaha baarlamaanka ee fadhiyey iyo weliba xubnaha la tartamay haddaad iyadana aynu dib ugu noqono sida ay u kala heleen
tirada guud xildhibaanada maanta fadhisa waxay ahayn boqol afartan iyo
waa hagaaga dhegaystayaal aad baan uga xunnahay in khadka telefoonka uu ka go-o waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh oo magaalada baydhabo khadka si toosa uga jira islamarkaana ka warramayey doorashada madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed oo sidaa haddaba uu catoosh sheegayay natiijadii haatan soo gabagabowday islamarkaana uu ku guulaystay cabdicasiis laftagareen dabcan idaacadaha iga soo socda aad ku maqli doontaan doorashada iyo weliba sida u dhacday iyo weliba wixii faahfaahin la xidhiidha
halkaasi aad weli nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a koox gabdho dhallinyaro ah ayaa magaalada laascaanood ka sameeyey iskuul wax lagu baro dumar u badan gabdho da'yaryar oo ay soo barakiciyeen abaarihii dhowaan ku dhuftay gobolka sool warbixin umuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyahayaga cabdikariin cabdilaahi olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku yaalla goobo fara badan oo si weyn loogu caawiyo dadka iyagoo aan waxbarashada awoodi karaynin kuwaasoo si weyn looga caawiyo farqorista akhrinta iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada qaar ka mid a hablahaasi aan la kulannay iyo waalidiinta ayaa waxay noo sheegeen in xaruntani ay gabdha u aasaaseen si ay hablaha kale ugu caawin lahaayeen guud ahaana abaarihii ka dhacay gobolka sool ayaa saameyn ku yeeshay dad aad u fara badan magacaygu waa walan weynimo cabdisamed meeshan waxaan ugu dhignaa dad dumar ah oo iskugu jira ciyaal iyo dad waaweyn dadkaasoo danyardad danyara aan waxbarashada awoodi karin ah dadkaasoo u baahan daryeel fara badan una baahan dad aan waxba hore usoo dhigan ah islamarkaana aan u furnay sanadu markay ahayd labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii sideedaad aan u furnay si aan uga caawilno markaanu aragnay dhibaatooyinka faraha badan ee meesha ka jira iyo abaarihii weliba ay saameeyeen bal ka hor waxyaabaha aad u dhigtaan waxaan arkaa xaruntiin in waxay u badan yihiin gabdho iyo islaamo waaweyn iyo waayeel waxyaabahaad bartaan bismillah dadkan waxaanu barnaa horta marka u horeysa dadkan waxaanu barnaa kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaanu barnaa asuushiisa kale waxyaabaha kale ay qur-aanka ku garan karaan sida higaada carabiga waxaasaanu ka dhisnaa waxaanu ka sidnaa sidoo kale culunta kalena waanu ka dhisnaa xagga xisaabta soomaaliga waxyaabaha asaaska oo dhan waanu ka dhisnaa sida ay dadkan u noqdaan dad labada dhanba wax ka faa'idaysan kara oo wax u akhriyi kara waxna u qori kara labada dhinacba waanu ka dhisnaa saamayntii abaarihii dhacay gabdho fara badan baa jiray oo gobolka sool kusoo xarooday oo qoysas badan dulsaar ku ah maadaama idinku atiin gabdho dhallinyaro aqoon-yahanaa si aad u caawin lahaydeen baahiyaha ugu badan ee gabdhahani ay u baahan yihiin maxay tahay walaahi way jiraan dad badan gabdho badan way jiraan oo dadka markaad wareysatid ku caabanayo korhayo waxaan wax ku barano ma helno ehelka iyaguna miyi buu jiraa dee ana ana dadkuna lana dareemi karo oo abaaruhu ay saameeyeen marka dadkaasi waxay u baahan yihiin daryeel fara badan iyo goobo ay wax ku dhigtaan caawinna way u baahan yihiin magacaaga adoo ku bilaabaya igu war waxyaabaha digato bismiillah magacay waa luul xuseen siciid waxaan ka imi gobolka waxaan ka imi layidhaahdo buuhoodlaan ka imi oo xukma barajina waan iska joogay halkan baan imi labada kun iyo siddeed tobanka bishii koowaad bishii labaad ayaan soo galay hadda sanad ayaan ku jira labada kun iyo sanadku iska sii gabagabo hadeer marka qur-aankana meel fiican baan ka maraya waan soo bilowday hadda jidka shanaad ayaan marayaa si fiican maalmaclumaadaeeda iyo marka hore waxbarasho ma heli jirin laakiin hadeer aad ayaan u helay marka hore farta soomaaliga ma qori jirteen iyo xisaabtay may ma qori jirin carabiga maanu kici jirin hadeerna qur-aanka waana akhri karnaa kitaabka waan ka kici karnaa qur-aanka soomaaligana sidoo kale sidoo kale qaar ka tirsan waalidiinta magaalada laascaanood ayaan waxaanu wax ka weydiinay muhiimadda ay leedahay in hablaha wax la baro xarunta ku taalla magaalada laascaanoodna la caawiyo magacayda waxaa la yidhahdaa nimco faarxal ilaahay waxaan ugu shukrinaqayaa kuwa noo bilaabay ee bilaashka noogu dhiga aakhirana in ilaahay jannadii geeyo adduunkana ay wax wacan helaan baan ilaahay uga baryaynaa waxaa weeye annagu waxaanu nahay dadkii hadday doonaan soo barakacay ee dhulka colaadaha iyo dhulkaa ka yimid wax allaale waxaanu haysanaana hadeer ma jir kuraasi ma haysano miisas ma haysano qalmaan ma haysano tabuushiro waxaan wax lagu dhigo ma haysano kalada hooye waayeelabaa tahay haddana halkan waxbarashada bilaashka baad ka dhigataa bal ka waran siday dadku u dhiganayaan barashadan laydisi gabdhuhu maaragta hadday habeen iyo maalin shaqeeyaan koobiya ama kobiya cabaan ma siino mana awood waxaan lagu baaqayaa inay wax nala qabtaan oo ma garanaysaa koraasi noo keenaan oo miisas noo keenaan oo meesha naga habeeyaan baanu doonaynaa bulshada soomaaliyeed ee joogtaa gobolka sool gobolka sool baan la hadlaya anigu dadkiinii weeye dadka wax dhiganaya waa inaad aad iyo aad maaragtay noo eegtaan baahida aanu qabno macalimiinta iyadu qabto mushahar ma qaadato wax allaale waxay qaataan ma jirto marka waxaanu doonaynaa inaad wax nala qabataan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
waagaag dhegaystayaal cabdikariin olol aad buu mahadsan yahi warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood haatanna boorama cusbitaalka guud ee magaalada boorama waxaa ka shaqeeya gabdho dhallinyaraha oo soo bartay cilmiga kalkaaliyanimada ama neersinka waxa loo yaqaano waxaanay ka qayb qaataan haweenkaasi howlaha kala duwan ee caafimaadka ee cusbitaalku fidiyo wariyahayaga magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mida gabdhahan islamarkaana warbixinta noo haya magacaygaano ah raaqi cabdiraxmaan axmed waan ka qalinjabiyey labadii kun iyo sideed tobanka waan baxay waxaan soo bartay facultiga waxaan kasoo baxay nersin markaa hadda halkaad ka shaqaysaa in waxaan ka shaqeeya emergencyga emergencyga iminka ku sugan aan ka shaqeeya qaybta emergencyga ee deg dega aad ka shaqayso maxaad ka qabataa ee shaqaa qofkii waan caawiyaa dadka dadkii oxygen u baahan qofkii faytar saynka ka qaadaa muddo intee leeg baad markaa ka shaqaynaysay halkan sanadun bay noqonaysaa sanadun baan ka shaqeeya gabadhan kale ku xigta muddo intee leeg baad halkan joogtay ood ka shaqaynaysay cusbitaalka guud ee magaalada boorama kuliyadda aad ka soo baxday se tay ahayd asalaamu calaykum magacayga waa sacaade axmed xuseen kuliyaddan kasoo baxay waa neersin waxaan ka shaqeeyaa sebentiinkii baan kasoo baxay toddobiyo tobankii baan kasoo baxay waxaan ka shaqeeyaa halkan female medical surgical waxaan ahay kalkaaliyo caafimaad oo ka shaqeysa femaleka waxaan dadkan caawiyaa dee kolley way iska howlo badan yihiin dadku markaa dhakhtarka weyne ayaan ka shaqeeyaa markaa waxyaabaha aad u qabato haweenka maadaama aad ka shaqaysa qaybtan haweenka maxay tahay kolley labay u kala qaybsan yihiin qaybi waa sergical qaybna waa medical medical dee qaar baa shumanka kuugu imanaya qaar baa dee kolley medicalku iska farabadanyihiin kana bajaajyadii dadkii soo jiedhay dadkii lasoo jajabiyey kolley halkaasna waa saas laba qaybood bay kala yihiin markaaad ka eegta dhinacii waxbarashadii aad soo baratay iyo tababarkii aad kusoo qaadatay cusbitaalkan guud iyo hadda shaqadaad hayso culays intee leeg ayaa udhexeeya markii aan ardayda ahaa kolley culays ma saarnayn oo de mas-uuliyad ima saarnayn oo dee markaan doonana waxbaan baranayay deeyo anay taas ii taalay laakiin iminka culays baa i saaranoo waay dad dhanbaaba naftoodii badbaadinaya oo dee qof dhiig ka yaacaya ma ag mari karayo waan badbaadinaya markaa saasay u kala dugan yihiin culays ma saarnayn markii waxbarashadii iminka laakiin cadaadis baa i saaran bukaanada ugu badan ee halkan lagugu keeno ee dhallinyarta ee ay dhaawacyadu ama soo gaadhaan ama dhibaha kale soo gaadhaan noocyaday iskugu jiraan waa dumar inta ugu badan waa dumar amba waa bajaaj baa soo jidhay most of them laakiinba waa bajaaj bajaajkiibaa soo jiidhaysa dadkii dadka ugu badanna amba dad bay soo laayeen laakiin dadka ugu badan waa dumar dumarkaasoo dadka markay sarimada tageen bajaaj ku jiidha waxaa kaloo iyadna halkan ku sugan gabadh kale adoo magacaagoo saddexaan noo sheegaya muddo intee leeg baad halkan ka shaqaynaysay cusbitaalkan guud ee magaalada boorama howlaha aad ka qabanaysayse maxay horta magacay waxaa lahahda xasan maxamuud jibriil waxaan kasoo qalinjibiyey jaamacadda labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii sagaalaad sideed tobankeygii markii ilaa hadda waan joogaa dhakhtarka sanad iyo aduu waxoogaa bay noqonaysaa qaybteed ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeya female medical surgical
shaqada markaa halkaa ka socota ee adigu aad qabataa noocee ayay tahay aduu labadaba way iskugu jirtaa medicalna dhinac bay ka tahay dhinacna surgical wixii medicala soo dhaclo qof xanuunsanaya dee xumad hayso malaariya qofka hayo qofkii shuman kusoo dhacay waxaasoo dhan dhinaca medicalkan ku daweynaa dhinaca kalena surgicalko wixii dee baabuur accident adu wixii accident oo dhan bajaaj baabuur wixii accident oo dhanba dhinaca surgicalka weeyaan shaqadan hadda aad hayso waqtigaad soo gasho iyo waqtigaad rawaacdo saacada intee leeg ayaad shaqaysaa adigu waxaan shaqeeyaa toddoba saacadood seven hour baan shaqeeyaa waxaan soo galaa sideedda subaxnimo labada duhurnimona toddobada subaxnimo labada duhurnimona waan rawaxaa tusaale ahaan markaaad shaqada soo gasho waxa ugu horreeya ee aad qabataa ama se aad eegtaa maxay yihiin marka ugu horeeyan saa usoo galo horta biishanadan eegaaninta qof ee taala kadib waan markaa qofkan medicaalka qaybta medicaalka fitasaynkan qaadnaa b b hadday noqoto hadday resparatory qofkii balaskiisii aduu fitasaynkan qabanaa kadib waxaan bixinaa dawooyinka kadibna qaybta surgicalkan wareegnaa dhaymada wixii darisina ayaan sameynaa waqtiyadan dambe waxaad moodaa in gabdhaha waxbartay siiba dhinaca caafimaadku ay ku soo badanayaan shaqooyinkii caafimaadka ma is leedahay sidii loo soo baray iyo si ka wanaagsan ayay dadka ugu adeegayaan maslada horta waxaa aaminsanahay dumarku inay ka naxariis badan yihiin ragga markaa waan jeclaysan boqol kiiba boqol ay rag dumarka soo baxaya ay ka bataan ragga soo baxaya waayo maanta inan iyo inan halkaa socdo caafimaadooda bartay hadday arkaan gabadh bartaas ku dhiig baxays siday ugu kala naxayaan gabadhaa naxaysa oo markaaba cararaysa oo soo caawinaysa qofkan laakiin inanku inuu dib uga noqdaa laga yaabaa markaa aad bay u fiicantaina gabdhuhu
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga haashim sheekh cumar good oo warbixintaasi nooga soo diyaariyey magaalada boorama kuwaasi hadlayna waxaa ahayn qaar ka mid a hablaha kalkaaliyayaasha caafimaadka ee ka howlgala cusbitaaladaasi waxaaad naga dhagaysanaysaan v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa ila bogo waa heesta idinku soo maqan waxaana wada qaadaya safwaan halac iyo xalimo gobeed
adigaa laho indhahayga jecel eegmadaade ashaaxaaba dhere asrubtaada wacan dadkuu uursan baa agjogaaga jecel
afkayga ammaan tirsha aa wadaa udgoonow naftaa ku ogole ogow asaagii ragaba kan ka aaminow erayada galgacal daga ogadee
aayahayga noloshay uurkaad ku taalla ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidaani haysa adigaa u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeran
ayahayga noloshay uurkaad ku taalla ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidaani haysa adigaa u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
ibka laba isu ayaa noqone owladiya ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowaanigaba ku ogole ina noqono uliyo diir ogole ee heliyo ku farxaan aadmiguba
ibka laba isu ayaa noqone owladiya ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowaanigaba ku ogole ina noqono uliyo diir ogole ee heliyo ku farxaan aadmiguba
ilabogo ilabogo aynigaa adaa u ilwaadsane ilabogo waxaan beernay intifaacaneedila bogo bogo bogo bogo bogo
ila fuli ila fuli abrigaan galle ila oofiyo ila fuli ubaxaan beerne intifaacane ila fuli fuli fuli oo fuli
ila bogo ila fuli ila bogo ila fuli aynigaa adaa u ilwaadsanee ila bogo waxaan beernay intifaacanee ila bogo bogo bogo bogo bogo
ila fuli ila bogo ila fuli ila bogo axdigaan galle ila oofiyo ila fuli ubaxaan beernay intifaacane ila fuli oo fuli fuli fuli
aayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheerad ah
aayahayga noloshay
adiga u daawe
ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse aayahayga noloshay
adiga u daawe
ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
codadkaasi safwaan halac iyo xalimo gobaal haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno markana waa wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno naadiga kubadda cagta ee manchester united ayaa tababare ku meel gaara u magacooday ciyaartooygii hore ee naadigaasi solshir solshir ayaa noqon doona mid leliya naadiga manchester united tan iyo xilli ciyaareedkan inta uu ka dhammaanayo kadib markii shalay naadiga united ay shaacisay inay shaqada ka eriyeen jose morino kow iyo toban xilli ciyaareed naadiga kubadda cagta manchester united kula soo qaatay gegada old trafford isagoo markaasi u dheliyey goolkii guusha kii finalkii champions league shan iyo afartan jirka ayaa naadiga united oo lixaadda hadda howsheedu la wareegi doonaa islamar ahaantaasna laga rajaynayo inuu sare u qaado tayada naadiga manchester united ee xilli ciyaareedkan tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city beb gardiola oo si weyn ay u xifaaltami jireen jose morino ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xumaaday in shaqada laga eriyo morino waxa uu tilmaamay inuusan jeclaysan in morino shaqada laga eriyo isagoo jeclaa inuu sii joogo horyaalka dalka ingiriiska labada tababare ayaa ka soka horyaalka dalka ingiriiska waxa ay marar badan ku soo xifaaltameen horyaalka dalkaasi spain iyagoo kala leelanaya naadiyada barcelona iyo real madrid naadiga barcelona ayaa waxa ay u sheegtay ciyaaryahanka garabka uga ciyaara rafinha in uu kabo adidas ah xirto islamar ahaantaasina uu ku ciyaaro marka ay naadiga kubadda cagta barcelona dheelayso haddii kale uu weji yuro ah jirkan ayaa waxa u malaynayay in qandaraaskii kula jiray shirkadda adidas uu dhammaaday xagaag aynu ka soo gudbinay islamar ahaantaasina wuxuu bilaabay in uu u wareegsado in uu xirto kabaha mizuno naadiga kubadda cagta manchester city ayaa usoo gudubtay koobka crabwa kaabka samafaynalihiisa kadib markii ay naadiga leicester city ay wada ciyaareen shalay ciyaarta ayaa daqiiqadii loogu talagalay gooli gool ku dhammaatay hayeeshee rigoorooyin ayaa waxaa golwadaha naadigaasi ee da'da yar aro murich uu badbaadiyey laba rigoore oo lagu soo riday taas oo naadiga manchester city ka cawisay inay sii gudubto golwadahan oo dhirhkiisu yahay lix fiid iyo shan inji ayaa waxa uu soo bandhigay bandhig cajiib badan ee ciyaartii naadiga leicester city ay la dheeleen seriada dalka talyaaniga kulan ka tirsan ayaa naadiyada bolonyi ay si milan wada dheeleen waxaana ku kala tageen goolala'aan bareja dhinaca kale kuwarafaynalaha kulamo ka tirsan koobka crobo kaabka ma e f l kaab ayaa la dheeli doonaa arsenal tottenham hosbar ayaa maanta dheeli doona chelseana waxay dheeli doontaa naadiga barnmouth fifa club world cup samafaynalihiisa ayaa la dheeli doonaa kashima atrans waxay la dheeli doontaa naadiga real madrid xubinta ciyaaraha halkaas inay joogto
aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa waa heestii webi iyo axmed dey abubakar
wabigii qaaday oota weheshanaye maxaa kuugu wacanood wadke wadkeedii u noqotay ama waa jalaydo wacdiyo heshiismaad wacdiyo heshiismaad wa hore lahaydeen war waraabinta waraabinta dhulkaad ku wanaagsan tahaye waxyeeladaadii anigay waxyadaa igoyse waxyeeladaadii anigay waxyadaa igoyse naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado wabi iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado wabi wabisocdaanahayo wadan dhex maraya wabisocdaanahayo wadan dhex maraya mujado wareegiyo biyo biyo waalan malihiye ma rabina inaan waxyeele wakhtigeedii baa gale wakhtigeedii baa galayo soo waaban weyde waan ka xumahay waan ka xumahaye geedida cishqigaagu wiiqme walbahar la'aan samiro wardigiyo salaadan wardigiyo salaadan kuguwaaninaye naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi
webigii qaaday oo taan weheshanayay buu ihi axmedey abuukar alcamaari heestaasi wuu ku luuqaynayey ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta mar kale intaan hawada ku kulmayno waa cabdixakiin shirwac ciise hare cidle iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka nagala qayb qaadato idinleh sidaa iyo nabadgelyo
webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi wabigii qaadayotaan weheshanaye wabigii qaadayotaan weheshanaye waligee intaan jiro wanaag wanaagayga filanine weerar iyo colmooye walle nabadi naga dheer walle nabadi naga dheer wana ku maqalaye